إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerare isugu jira madaafiic iyo kuwa toos ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada galgaduud bakool iyo shabeellada hoose in ka badan soddon askari oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dilay qarax xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho xukun dil ah oo lagu fuliyey rag la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow madaxweynaha dowladda federaalk ah ayaa wareejintii badda dalka turkiga kula kulmay dhiggiisa ordogan waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho ka dhacay dil askar ka tirsan dowladda federaalk ah ay u geysteen wiil dhallinyaro ah iyagoo dad kalena ku dhaawacay maamulka la baxay hiiraan state ayaa garoonka beledweyne ka mamnuucay inay kasoo degaan diyaaradaha sida madaxda ka tirsan maamulka hirshabeelle iyagoona wacad ku maray inay soo ridi doonaan kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka askar ka soo goosatay dowladda federaalk ah oo isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jowle ee walaayada islaamiga ah ee mudug دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro isugu jira madaafiic iyo kuwa toos ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada galgaduud bakool iyo shabeellada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka galgaduud rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugnaa degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud madaafiicda ayaa ku hoobatay xeraday ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xal dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada xudur ee gobolka bakool shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xal weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid a gobolkaas saldhig askarta shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen degmada qoryooley ayaa waxaa lagu qaaday dagaal toosa sidoo kale degmada qoryooley saldhig ay kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ayay weerar ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan soddon askari oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ku dileen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed ciise faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaalo duqaymo iyo qaraxyo lala egtay ciidamada maamulka jubbaland kaasoo lagu gaarsiiyey khasaare dhimasho dhaawacba leh dagaaladan oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada jubbaland ayaa shalay ka dhacay deegaanada werkooy iyo baxarsaafka ee dhacaduleedka kismaayo ciidanka xaq u dirirka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaaladan ku dilay sagaal iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil ciidan saraakiishan ciidanka watay ee lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah abanduule lagu magacaabo mahad cabdulaahi salaad iyo ku-xigeenkiisa oo isna la yidhaahdo asad qadar maxamuud sidoo kale waxaa ku dhaawacmay dagaaladaasi saddex iyo toban kale oo ciidanka jubbaland ka mid ah waxaa laga furtay ciidamada maamulka jubbaland oo lagu jebiyey dagaalkan agabyo militari iyo laba qori oo ak forty-seven ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo adag oo dalka loogu xoreynayo kula jirta shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya duulaanna ku ah shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo ku dhaqanka kitaabka iyo sunnada xukun dil ah oo lagu fuliyey rag la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya fagaare ku yaala deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa waxaa ka dhacay xukun dil ah kaas oo lagu fuliyey afar nin oo la shaqeynaysay sirdoonka mareykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed jawaasistan ayaa in muddo ah la shaqeynaysay sirdoonka mareykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxayna geysteen jariimooyin kala duwan iyagoona mas-uul ka ahaa duqeymo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo falal kale oo guracan bashiir xasan cabdi iyo cabdi cusmaan roble ayaa ka mid ahaa ragga jawaasiista ah ee la toogtay mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixinaya eedeemaha loo haysto ragga iyo falalkii ay geysteen ujeedda caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysanayaasha kale ah kow eedeysana bashiir xasan cabdi oo loo yaqaano gudaame da-diisuna ay tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay deegaanka yaqbaraawe intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana bashiir xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa lana shaqaynayay jawaasiista maraykanka annagoo ka qaatay kadibna waxaan kala qaadanna shaqo asiga wuxuu raadiyey shareexooyinkii anigana waxaa ku dhaqaaqay in aad diyaariyo goobihii lagu duqayn lahaa waxaana soo diyaariyey laba goobood kadibna waa isoo wacay wuxuuna igu wargeliyey in ay diyaari tahay shareexooyinkii kadibna waan aaday waxaana kala soo wareegay saddex shareexo waxaan sii diyaarsaday laba nin oo kala dhiga labadii goobood midkood waxaa u dhiibay laba xabo midka labana waxaa u dhiibay mid xabo sidii ayay ku dhigeen meeshii waana la duqeeyey waxaana ku qaadana lacag yar muddada aan la shaqaynayana waxay ahaaday lix bilood labo eedaysane cabdi cusmaan rooble oo loo yaqaano cabdi gaabow da'diisuna ay tahay soddon iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista koonfur galbeed intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi cusmaan rooble wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed markii hore waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo murtadiinta koonfur galbeed waana ka qaatay kadibna wuxuu ugu xiray nin kale oo ka tirsan murtadiinta oo ku sugan buur hakabo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaa u sahmiyey badar seko ahaa oo meel lagu aruurinayay kadibna waxaa weeraray murtadiinta waxayna gubeen qayb ka mid a badarkii sidoo kale waxaa isoo wacay nin ka tirsan murtadiinta kuna sugan baydhabo wuxuuna iga codsaday in aan u sahmiyo saldhigga buur eyle waana u sahmiyey kadibna waxaa soo weeraray diyaarado ay leeyihiin etoobiyaanka wax bayna ku tuurtuureen mar labaad waxaa shaqo jaajuusnimo ah ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed waana ka aqbalay wuxuuna igu wareejiyey nin isaga ugu sarreeyay shaqada jaajuusnimada wuxuuna igu daray jawaasiista asaga la shaqayso shaqooyinka aan la qabtana waxaa ka mid ahaa waxaa kala qayb qaatay nin si qorshaysan loogu dilay xagarkaa oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaa u shaqaalaysiiyey dad badan oo riddada la shaqaynaayo intaa kadib waxay ii soo bandhigeen in aan ku biiro mujaahidiinta sidaasna aan kula shaqeeyo diyaaradaha waxduqeeyo markii aan soo gaarayna waa la ii qabtay muddada aan la shaqaynayana waxay aheeday toddoba sano cali bakar cusmaan iyo maxamed cali maxamed oo iyagana la shaqaynayay sirdoonka mareykanka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa iyagana lagu fuliyey xukun dil ah qaadiga ayaana ka waramaya dembiyada loo haysto iyo jariimooyinka ay ku kaceen qaadiga ayaana ka waramaya dembiyada loo haysto iyo jariimooyinka ay ku kaceen saddex eedeysane cali bakar cusmaan oo ah soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysanaha cali bakar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkay ahaa laguna magacaabi jiray saabir lana shaqaynayay maraykanka waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan xog uga keeno lix goobood oo ku taallo jirib waxaan xogtooda u soo helay laba geerish waxaana la dhigay shareexooyin waana la duqeeyey waxaana ku qaatay lacag boqol dollar ah anigoo shaqadaas ku howlan ayaana lai soo qabtay muddada aan la shaqaynayay jawaasiista waa hal sano afar eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaan maxamed amiin da'diisuna tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta koonfur galbeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha maxamed cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay jawaasiista murtadiinta markii hore waxaa shaqadan jaajuusnimada ii soo bandhigtay naag aan qaraabo ahaynay la dhihi jiray fagax baashi oo ka tirsaneed alfa guruub sannadka markuu ahay labada kun afariyo tobankii waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xog wixii aan ka helo mujaahidiinta gaar ahaan taleefannada waxaana la shaqaynayay muddo laba sano iyo toddoba bilood ah kadibna gaarigeeda ayaa miina lagu xiray wayna dhimatay muddo kadib waxaan ku biiray murtadiinta ku sugan marko gaar ahaan nabad sugidda muddo aan la shaqaynayey waxaa qabqabtay toban qof oo muslimiin ah oo iskugu jira rag iyo dumar qaarna waxaa lagu xukumay xabsi dheer qaarna waxaa laga qaatay lacag macdafurasho ah intaa kadib waxay ugu soo wargeliyeen in aan aado wilaayaadka gaar ahaan wilaayada mudug si aan halkaas uga sii wada shaqada jaajuusnimada waxayna ii soo direen laba shaqo oo kale ah xog aruurin iyo shareeco dhigid markii aan soo gaaray wilaayaadka durbadiiba waa la ii qabtay xukun intaas kadib qaadiga ayaa soo gudbinaya xukunka afartan nin oo ah dil toogasho ah iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla goobta lagula fuliyey intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabaha ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in uu yahay falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha fal ridanimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah maraajicda loo cuskadana waa qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fainahu minhum waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llahi ila biixdaa halaath annafsu binnafsi waalthayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaca muttafaqun calayh waqowluhu sala allahu calayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuhu rawaahu aljamacatu ilaa muslima وqال الxافظ بن cبدالبر أن mن ارتدى عن dينه xل dمه وضربت cنقه والأمة مجتمcaة على ذلك xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalka eedaysanayaasha وباللahi توفيq
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan wilaayaadka islaamiga ah ka fuliyey xukuno noocaan ah kuwaas oo lagu laayay jawaasiis u shaqaynaysay sirdoonka shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo maamulada soomaalida ah ee ay dalka ka dhisteen madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa wareejintii badda kadib dalka turkiga kula kulmay dhiggiisa ordogan mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa magaalada andaaliya ee dalka turkiya kula kulmay madaxweynaha dowladda turkiya rajab dayib erdogan kulankan ayaa kusoo beegmaya kadib heshiiskii xaaraanta ahay ee dowladda federaalk ku wareejisay badda soomaaliya inkastoo aysan dowladda federaalk faahfaahin ka bixin waxay ka wada hadleen labadan hogaamiye waxay dhan kale ila wareedyo sheegayaan in gurgurta iyo erdogan ay kulankooda ugu wada hadleen iskaashiga labada dhinac gaar ahaan waxay isku soo hadal qaadeen sidii loo ambaqaadi lahaa heshiiskii maamulka badda soomaaliya loogu wareejiyey turkiga kulankan gaarka ah ee andaaliya ku dhex maray gurgurta iyo erdogan ayaa kusoo beegmaya xilli sideedii bishii lasoo dhaafay ee februari kulan ku dhex maray wasiirada gaashaandhiga ee dowladda federaalk iyo kan turkiga ay xukuumadda muqdisho maamulka badda ugu wareejisay dowladda turkiga waxayna heshiiskaasi hubisay magaca difaac iyo mid dhaqaale waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho ka dhacay dil askar ka tirsan dowladda federaalka ay u geysteen wiil dhallinyaro ah iyagoo dad kalena ku dhaawacay faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder dadyow fara badan oo iskugu soo baxay isgoyska siinaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dilay qaar ka mid a dadkii dhigaya dibadbaxa kadib markay ciidamada dowladda federaalka rasaasayeen dadkii dhigaya isku soo baxani dadkan ayaa waxay sheegeen in markii hore ay dhigayeen banaanbaxay kaga soo horjeedaan maamulka degmada wartana badda inta uu socday dibadbaxa waxaa goobta soo gaaray askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxayna halkaasi rasaas u weyeen dadkii dhigaya dibadbaxa rasaasta ay rideen askarta dowladda federaalka waxay haleeshay laba ruux oo mid ka mid ay haweeney tahay taasoo rasaasta ay ka soo gaartay dhaawac halka qof kale oo raggan uu halkaasi ku dhintay iyadoo ay weliba meydkiisa diideen askarta in laga qaado goobta qaar ka mid a dadka dibadbaxayaasha ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin cadaaladda dadka laga dilay iyagoo dhanka kale canbaariyey maamulka gobolka banaadir iyo midka degmada wartana badda waxayna sheegay inaysan aqbalaynin cadaalad daro waxaa naga maqo xaquuqaa naga maqneed xaquuqa xaquuq xaquuqdeena u doodaynay maasan baanu xabad nabad ku haysanay saynin xasay waana laysay taliya saldhigaa inoo soo dirtay waana laayay labaatan jiraa meeshaas hooyadii ay kusoo gorisay yaanya murooley yaanya murooley kusoo gorisay oon banaanbaxa ku jirin oo guriga ku dhasho joogo wuxuu waa kaasaa gurigii gurigii ku ganacsaa waa kaasaa ku ganacsaa joogo aa ku dhintay midda labaadna maanta waxaan haysta wiil walaalkeena oo waxaleen inaa xabad lagu dhufto askari dowladna ku dhufto dowladeedna oo sameeyo inuu dhisiika nagu weeraro sidana war dowladda waa maamulka gobolka banaadir ayaa waxauu dhibaatooyin ku hayaa dadka ku nool degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka banaadir iyadoo ay maalin walba soo yeerto cabashada reer muqdisho ee ku aadan maamulka gobolka banaadir yuusuf madaale maamulka la baxay hiiraan state ayaa garoonka beledweyne ka mamnuucay inay kusoo degaan diyaaradaha sida madaxda ka tirsan maamulka hirshabeelle iyagoona wacad ku maray inay soo ridi doonaan diyaaraddii soo qaada faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax magaalada beledweyne ayaa waxaa ka taagan xiisado siyaasadeed oo ay dadka beledweyne la yaabeen xiisadan ayaa ka dhex alowsan maamulka hiirshabeelle iyo maamulka isku magacaabay hiiraan state cali jeyte ayaa markii uu maamulkan kaga dhawaaqay beledweyne waxay dowladda federaalka u magacowday xil cusub si ay u dejiso xiisadaha ka dhex taagnaa madaxweynaha hiirshabeelle iyo cali jeyte waxaa isbuucii hore beledweyne ka dhacday doorasho lagu dooranayo hogaamiyaha cusub ee hiiraan state doorashada oo aanu kasoo muuqan cali jeyte haddaba maamulka cusub ee hiiraan state ayaa garoonka beledweyne ka mamnuucay inay kasoo degaan diyaaradaha sida madaxda hiirshabeelle iyagoona wacad ku maray inay soo ridayaan diyaaradaha sida madaxda ka tirsan hiirshabeelle waxaana sidaasi sheegay guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay maamulka hiiraan state waxaan halkan u nimiday inaan fulino amarka madaxweynaha dowladda hiiraan state amarkaasoo ku saabsanaa in lagu wargeliyo ajansiga ama ajansileyda ama diyaaradaha inayna soo qaadi karin qof ka tirsan hiirshabeelle mas-uuliyin isku sheegga caadaystay beenta ee muddada siddeedda sano ah ee ummaddan ragaadiyey beenta iyo dhibaatada ku hayay intaa kadib waxaan rabnaa inaan dhahro ama inaan idhaahdo duulimaadyada diyaaradaha amarka madaxweynaha ciddii ka dhaga adeegto ciidankan way maqlayaan waxa ay diyaar u yihiin oo ay amar buuxo u qabaan inay dhulka soo dhigaan si kastaba beledweyne ayaa waxaa mar kale ay martigelinaysaa qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka hiirshabeelle iyo kan looga dhawaaqay beledweyne waxayna dadka qaar sheegayaan in cali jeyte uu daaha gadaashii ka wado maamulka hiiraan state kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka askar ka soo goosatay dowladda federaalk ah oo isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya janalka wararka elkataib al akhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey muuqaal cusub oo lagu soo gudbiyey askarta aibin ah askarta kasoo muuqanaya filimka ayaa gaaraya laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalk waxayna ku labisan yihiin dareeska militariga askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa jacfar cabdiraxmaan maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixinaya qaabkii ugu biiray askarta dowladda federaalk halka uu tababarada kusoo qaatay wuxuuna ka mid ahaa ciidamadii diyaaradaha dagaalka ee maraykanka galbiska ku geeyeen gobolka gaalgaduud gaar ahaan degmada cawsweyne wuxuuna sharxayaa dhibkii iyo dhibaatooyinkii uu ku qabsaday gobolka galgaduud anigoo magayay jacfar cabdiraxmaan maxamed ciidanka ridadan kasoo goos waxaana ka qortay magaalada baydhabo markii baydhabo laiigeeyey hoogaa baydhabo toban beri amalaa ku jira waa laii qaaday waxaa laiigeeyey xamar gaar ahaan herenina herenina laiiqa labaatan beri amal ku jiray hoogaa meelaha ku aalamiinteynaya labaatan beri amal markii labaatanka beri la gaarina waa lai qaaday waxaa lai geeyey etoobiya etoobiya markaa tagnayn tababaraa noo bilowday sida orodka iyo buushaabka iyo sitaabka iyo biraha laga boodboodayo iyo buuraha la maraayo waxaase male saddex bilood ku jirna bisha soonka saddex uga ahayd markii meeshii aan ku iidnay ciidda markii laga gudbay toban iyo shan beri amal waa nala soo qaaday xamar aa nala keenay xermaslaa lii geliyey markii dambe bil amalaa xermaslax ku jiray waa lii qaaday tuulada eeldheeraa lii geeyey habeensi sideed saac amalaa lii huweeyey eeldheeraa lii geeyey eeldheeraha hoogaa laba bil amal soo joogay waa soo laabtay dagaalkii osweynaa ciidanka meesha ku galay ciidankii qalqalaa soo galay markii dambe waa soo baxay waxaana markaas soo baxay eeldheeraa kasoo lugay ilaa hadalugaa ku imaaday hadallaa doonka soo qabsay hamaraa ku imaaday
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa baaq u diray ciidamada dowladda federaalk ee gaashaan ka u ah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya maasha allah dadka igu dambeyn waxaa ugu baaqayaa inay ciidanka ridida ay ka soo tagaan walaayada islaamka iskugu soo dhiibaan si ay hornimadooda u helaan shacabka soomaaliyeed dhibka aga daayaan wadankan wadan diin lagu maamulo oo noqdo marka dadkaas waxaa ugu baaqi lahaa dhallinyarada oo la qalday maskaxdooda lacag gashay lacag maskaxdooda lagu bedeshay waxaa dhihi lahaa inay soo tagaanoo walaayada islaamka iskugu soo dhiibaan si gacan bannaan cid wax yeelaysa ma laha cid wax u dhibaysana ma lahan walaayada islaamka hadda ani si fiican baa i qaabishay cid wax ii dhintana ma laha cid wax ii gaarsiisana ma laha maasha allah waan liisoo dhoweeyey askariga labaad ee kasoo muuqanaya filimka oo lagu magacaabo cabdi cali maxamed oo isna ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan ciidanka militariga ayaa ka warbixinaya qaabkii uu galay safka dowladda federaalk iyo marxaladihii uu soo maray deegaanka hujada may banaanay leey murtadiinta may ku rahay baydhow baydhow toddobaadku meelo arkaga jari wali gaadi amara lisheeni almara hooga yar meelo buushaab iyo aragdeeda marka u weelnay waana sii gudbi etoobiya nijiyey etoobiya saddex bilood tobabare ka gaadinay tobabarkii meelaan inga dhammaaday maalimiin etoobiyaange iyo maalimiin soomaaliya iska dhex jarangna tobabar jareen gobolkiyaa ka tobabaranay annagani amar nasheen amar meelhere masdalilayaa ragdeeda suugdeela ka taalo bilibarsay meele kaga jarnay lisiyee sahamiinada tama aragneeda nanu hubeey waan meel noobi wadan ungordaane aragdeeda meelo kale nijiyey ugu dambeyntii isna waxa uu baaq u diray saaxiibadiisa ku harsan sufuufta dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada wuxuuna ugu baaqay inay kasoo baxaan insha allah qofkii macnaha adig kolba gadaal jaro ragdeeda saaxiibada hayaangabangabaagalaayo inniyo iskugu baahno walaayada islaamka iska dhiibano marka ma aragneeda sifeejalahan dhawaayay waan qaabilay kolbaadsan aragaytan walkalam oo muugda jirdilum oo muugda marka aragaytan langu caafimaad qabo sharan gabne lugaasimangaha marka meeralaay kolba saaxiibeeday nin muuqaalkay diiro malehe insha allah may faday inio iska dhiibano walaayada islaamka kooyano gaalnamo ka dhimine murtadnimadii ota ka jaran isku baano walaayada islaamka iska dhiibano inta gaalnamo ka dhimida fadenga dhowtan isha laay fadengata isku baa qofku fado shaqeysata kor qofku fado walaayada islaamka la jare marka ma arne lanqasawona male
alkataib ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii dardargelisay muuqaalada askarta isku soo dhiibaya al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa sidii tusbax go-ay ahaan isku soo dhiibaya wilaayaadka imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u qaaday weerarada xirajeerka ah ee lagu gumaadayo ciidamada dowladda federaalk waxayna sidoo kale xoojiyeen weerarada dharaar cad lagu qaadayo baraha kontarool ee ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo marar badan dhigta dhiig ugu dareen askar aada u tiro badan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowra diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jowle ee walayada islaamiga ah ee mudug maxamed muuday axmed abu muslim ayaa ka warramaya dowladani ayaa loo qabtay dadka ku dhaqan deegaanka risis ee hoostaga degmada jowle wilaayada islaamiga ah ee mudug dowladani oo socotay muddo shan iyo toban cisho ayaa gabagabadeedii waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanka ris iyo nawaaxigiisa ardayda dowladda ka faa'iidaysatay ayaa qaatay casharo kala duwan iyo muxaadaraad qaar ka mid ah dadka dowladda loo qabtay ayaa ka hadlay waxyaabaha ay dowladda ka faa'iideen kolley dowro aada iyo aada u qiimo badanaa naloo akhriyey oo towxiidka ku saabsaneed acdama maa amara allah bihi atowxiid maa huwa towxiid towxiid maxaa la yihahda atowxiid towxiidku huwa isagu ifraadullaahi tacaala ilaahay in loo kala yeelo waaye towxiidku ilaahay subxaanahu watacaala keligii towxiidka in loo kala yeelo waaye bimaa shay yakhtaso isagoo uu la gaaryahay bihi towxiidka aqsaamo towxiid halaasatun saddex waaye wahiya towxiid rubuwiya ko waaye wa towxiid uluhiya wa towxiid asmaa wasifaa waa sida aan soo marnay aniga kamid ah ardada ma ka faa'iidaysatay dowladii shan iyo tobanka maalmood aheed ee noo socotay oo loogu magacdaray muscab bin cumeer waxyaabaaan ka faaidnaa kamid aheed kitaabka tarbiyatul islaamiya iyo alwaajibaad mutahakimaad haddii aan sheego wax ka mid ah duruusta aan ku qaadanay kam nawaaqidulislaam nawaaqida islaamku waa imise waa maahiy maxayse keliyihiin nawaaqidulislaam nawaaqida islaamku cashiratun tamo wahay wahiy waxay keliyihiin ashirku shirki waa fii cibaadatillaah ilaahay cibaadadiisa waxaa la wadaajiyo qaala wuxuu yidhi allahu alla tacaala sareeye in allaha leh laa yakfiru ma dembi dhaafo an yushrika qofkii la wadaajiya bihi ale wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika wixii intaa kasoo hara liman ruuxi yeshaa oo doona u dhaafaa anigoo ka mid ah ardaydii ka faa'iidaysatay dowladii shii tobanka cisho eed ee noo socotay dowladaas oo loogu magacdaray saxaabiga muscab bin cumayr annaga oo ku nool deegaanka xurus dowladaas waxa aan ka baranay maalmaha shii tobanka cisho eh waxaa nala akhriyay dhowr kitaab waxaa ka mid ahaa kitaabka tarbiyat islaam iyo alwaajibaat almutaxatimaad intaas kadib waxaa maad iskale macalimiintii iyo maamulka wilaayada ma ahan markii ugu horreysay ee dowro loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka ris ee wilaayada mudug warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa